haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysta
wacanaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta oo ah siddeedda maarj barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu si gaara ugu eegi doonaa xaaladaha kala duwan ee dumarka soomaaliyeed ay la deriska yihiin barnaamijka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah guddoomiyaha dalladda inxa oo ah dallad ay ku midoobeen ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya oo ka dhisan magaalada muqdisho zahra cumar maalin sidoo kalena ah madaxa siyaasadda dhaqdhaqaaqa aya ka talinta dumarka sahra waxa ay ku jirtay ama ay ka mid ahayd guddigii soo diyaariyey dastuurka dalka soomaaliya waxaan zahra wax ka weydiin doonaa dhibaatooyinka dumarka soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta horumarka ay dumarku sameeyeen sanadihii ugu dambeeyey sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aala ku weydiin doona zahra marka ugu horeysa kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adiga iyo dumarka soomaaliyeedna waxaanu idin leenahay munaasabadda sideedda maarj awgeed hambalyo su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay marka meele ama dal dhibaata ay ka dhacdo waxaa ugu saameynta badan la waa dumarka iyo caruurta sidee marxaladaha ka jira dalka guud ahaan ay dumarka u saameeyeen
aada iyo aada horta umahadsantihiin barnaamijka inaad soo qaadataan dalka wuxuu horta la meel joogaa dalal kale inkastoo arrinta kale oo dheeryahay ay tahay in caqabado badan dhinaca siyaasadda dhinaca arrimaha bulshada dhinacaas oo u badan caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxaas caqabado badan lagala kulmo waxaa taa kasii daran caqabadaha lagala kulmo xagga muxuu ahayd loo geysta haweenka ama jirdil ha noqdo ama kursi ha noqdo ama dil ha noqdo oo mid loola kacay iyo mid aan loola kicin oo iyadoo iyadoo u dhacaayo qarax ay meesha ku iibinayeen ama ay meel iska ogadeen ama ay meesha muxuu ah iska maraayeen markay haweenka aada ugu fara badan yihiin arrimahaasa aniga uga duwanahay dal dagaal ka dhacay oo soo burburo soo noqdo hadda dawlada dhisan baan nahay laakiin caqabadahaasa ugu badan waxaa aan aan aan aan gooni noo ah oo aan la wadaagin dalalka kaleeto labaatankii sane ugu dambeysay doorka dumarka ee nolosha wuxuu ahaa mid muuqda dhan walba adigu maxaad dhihi lahayd dumarka waa gaareen labaatankii sano ugu dambeeyey oo horumar ah amase dib u dhac ah markaan horumarka ku hormaro waxa farxadda lagu horumaraa fiican dumarka way heer saray gaareen markaan heer saray gaareen leha kale maxaan ka wadaa xagga qoyska markee waxaa dhacday in raggii shaqooyin badan aynan qaban karin oo muxuu ahaa ah ay haweenka qaban karaan sidaa inay shaha iibiyaan durdubaan ay noqoto qoyskii macal odagii macal caruurtii gabdhey rag hadday yihiin inay waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodi iyo eeg ay daryeelaan haddii shaqooyinkan la bilaabayo sida barnaamijyadan oo ururada hadda annaga aan ku jirno oo kaletood ma ahna inay halkaasna ka dhaliyaan in ay olala galaan ragga si loo loo gaaro guul dawlad lagu dhisaayo guul nabad lagu gaarayo waarta ah guul lagu samaysan karo ururo haween oo internationalka xiriir la galo oo wax kasoo dhirindhiriyo arrintaas waa midda guusha ah oo dhinaca wanaagsan ah dhinaca kale marka loo kaco waxaa dhaceen dhibaatooyin badan oo keenayaan duruufaha dalka jira ah marka gabadhan qoftaan maadaama ay shaqeynaysa afilaaska asilka taagan tahay waxyaalo badan ay la kulmaysaa in wixii ay gadatay lagu booday la kulmaysaa in muxuu ahaa ladilay ka kulmaysaa xabadaha dhacaaya lasuidasa iyadoo loogu talagelin mar markaan waaba loogu talagalaa dhowr gabdhood oo hadda sanadkan dhexdiisa laga dhinteen oo waxbarashada gabdha gabadhiisa jaamacadaha kasoo baxeen waad la socodkaa adiga wariyata gabdho wariye ah waana laka jirjiro waana laka hadladay qaraxyadaas dhacaayaan kasiko kuwa loogu talagalo oo lagu sameeyo oo domestic violence ahna waa jiraan oo hay-ado badan ay ka shaqeeyaan oo ah muxuu ahaay xadgudubkaas inuu noqdo mid quseeya nafteeda ama ilmaheeda oo ilmihii aan lagu mas-uufeynin iyada aan la siineynin waxay cunto iyo caafimaad dil loogu daraayo iyadoo soo shaqeysa dili markay timaado adana labaada la xumeynaayo marka arrimahaas waxaa kaloo adana sii wehdiye labaatankan sano juhdigii haweenkaas ay galeen oo ay u galeen in dowladnimo la gaaro inay hataa ku khasaareen dhinaca siyaasadda markii loo kaco oo boqolkii markay ugu yartaa boqolka toban boqolka shan iyo toban boqol iyo laba iyo toban keliya aan ka helno waa kusoo noqon doonaa tan siyaasadda waa kusoo noqon doonaa markan dhegeystayaashaan siinaya inay su-aal ku weydiiyaan oo iyana qeyb ka ah barnaamijka walaal magacaaga iyo meeshaad joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd guddoomiyaha hay-adda inxa islamarkaana ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ah ee ka talinta dumarka walaal magaceyga waxaa la yidhaahdaa ayaan cabdi cadceed ardayad dhigato jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwii magac dheeryaneyso waxaan weydiin lahaa walaashay horta haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan tabanaynaa daldabeelo badan gaar ahaan dhanka dowladda dabcan xukuumadda ama kuraasta dowladda sidaan aragno raggaa u badan dumarka way ku jiraan laakiin kama muuqdaan door fiican oo ama waxqabadna kuma lahan maxaa ugu wacanaa la dhihi karaa dumarka inay maslax siyaasada ka maqan yihin ama ayna ka muuqan awoodda inta ugu badan ama maamulkan ay ragga u haayaan waa mahadsan tahay haye sahro aada iyo aad ay umahadsantahay gabadhaan waana qof xogogaal ah waa ku faraxsana inay soo gasho laynka gabar jaamacad dhigato su-aalahaan xooqodada leeda ay weydisan aada ugu farsanahay markaan kala qaado horta arrimaha shaqada aadaa loogu dhib qabaa dad dhaweeto aan dega xafiiska guddiga shaqaalaha oo liiska fiirinaya dadka markaan weydiiyana wuxuu ugu yidhi gabdhaha jaamacadaha kasoo baxay iyo gabdhaha kaleetoo shaqa anaga nagama soo doontaan laakiin aniga hadalkaasi ma qancin oo dhinaca shaqada waxyaalo badan oo waxaa jiraan iska ma aqaana soomaali segregation oo kaleeto qofkeedu shaqalka lagu cariirihayo oo nimanka la doorbidaayo marka arrimahaas marka la fiiriyo hadda wax agaasimo guud ah oo hadda dawladda ah oo waxaan ka haynaa gabadha maaliyadda aamino agaasimayaasha guud oo dhan ragay u badan yihiin agaasimayaasha waaxyaha waa laga yaabaa inay wax soo galaan garsoorka warkiisaba iska daa waxaas baarlamaanka waa ku yarnahay muuqashada hadda gabadan walaasha ay sheegaysa waa ka muuqataa waxay diis ku noqdeen gabdhaheena xataa baarlamaanka maan raba inaan ku xadgudbo in arrimahoodii baarlamaanka dhexdiisa looga shaqeynayo ani ma dhahay mooshin laakiin guddiyada ay ukala jiraan qaarna si fiican ay uga muuqdaan qaarna muxuu ah waa lagu cariiriyaa oo waxaa ka badan raggaas markay cod ka qaadayaan hadda maalin weytoo kaleeto arrimaha oo amniga iyo arrimaha gudaha guddoomiyaheeda foozi maxamed sheekh oo kala weydiiyey waxay tahay hadda jeer codkaa wax laiga qaada marka ayaday gabaday meeshku inta kaleeto waa badin waa rag oo ubabad waaweyn ah marka cod ma helayso marka ay helayso waxaa soo har gabdhaha in kor loo soo qaado barnaamijka hadda socdo oo dastuur oo waxaa kamid ah kokaski oo laba jeero hore dumay oo haddana dhisan laakiin si fiicnaa u dhisnayn oo honorable bibi ay guddoomiye ka tahay iyo gabdhaha ku-xigaan ah oo aan lala qaadayn anaga bersooreyska haddaan naha waa la qaadnay laakiin baarlamaanka dhexdiisa in laga qaado oo kor loogu qaado mid waa fiican yahay jawaari on ku qabsanoo naga ballan qaaday haweenka ka shaqeeyan hadda baarlamaanka oo caadi u shaqeeyaan boqolkii waa gaarayaan ilaa afartan ilaa soddon iyo shan meelahaas waa gaarayaan marka arrinta ay gabadha gabadheyda ay ka dhawaajiso aaday u fiican tahay waa jeclaan lahayn in gabdhaha jaamacadda ay ku dadaalaan markay jaamacadda kasoo baxaan inay usoo shaqo tagaan baarlamaanka markii shaqaale caadiha ay qaata oon aan ahayn xukuumadda xaggeeda markii loo kaco xukuumaddan hadda cumar cabdirashiid oo xukumay oo sameeyey aada iyo aada waxaa ugu dadaalnay inuuna siiyo boqolka soddonki laakiin waxaa suurageli weysay tiro ahaan inuu noo siiyo markii shan iyo labaatanka xukuuma wasiirada buuxa ah shanta beelood oo loo kala qeybiya haween ma ogolo saddexda haween hadda soo geliya oo wasiirada buuxa ah tii naga qabsata ilaahayaa loo sheega iyo isagaba riga meesha ka dhacay ah waxaa kaloo jirto qabiiladeeda haweenki marka waalaluudaayo laakiin hadda xukuumaddan waa ku fiicannahay cumar wuxuu noogu dadaalay tahi ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka oo la socota xuquuq aadamaha oo waxyaalo badan sameyn doonto iyo waa wasaaradda waxbarashada oo iyadana dhinacaas jaamacadaha iyo kulli waxaa sameyn doona ahna sida sharciga uu qoraayo qodob dastuuri ah inay muxuu ahaaye ahaay gabdho jaamacad ka wada baxeen shaqadooda yaqaanaan mutacalimiin ah dad soo shaqeeyey ah oo barnaamijkaas yaqaanaan marka insha allah waa ku dadaali doonaa iyadana waxaan ka codsanayaa saaxiibadooda jaamacadaha dhigto ama jaamacadda soomaaliya ahaato ama jaamacada kale ha ahaato in ay xiriir la yeeshaan haweenka baarlamaanka wasaaradaha haween ku jiraan civil society oo mar bulshada aniga ama hokaleetood ah diyaaran unahay in lawada sheekeysto oo lagu loo waxyaabayaa xataa waxaa jirtay garsoorka iyo gabdho badan uu qaato oo jaamacadaha kasoo baxeen laakiin adana meel hoosay joogaan sanad iyo waxaas inay shaqeeyaan marka laakiin markaa fiirsa hadda shaqo raadsiga iyagana in shaqaalo la qaato oo gabdhaha ah shaqa raadiskoo kale hadda markay noqoto khataro badanaa iyada laftarkeeda ku hareereysan gaar ahaan marka ay noqoto inay dowladda usoo shaqo tagaan gabdho jaamacada ka baxay oo shaqooyin markaasi helay ayaa lagu dilay soomaaliya tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado nafisa cusmaanaha kamid ahayd laba gabdhood oo kaleo lagu dilay xaafadda madiina iyana kamid ahaa ma laga yaabaa in gabdhaha laftarkooda aysan ku dhiiranaynin inay shaqadii doontaan sababa xagga ammaanka ah awgeed
aada iyo aad arrimahaasaa ugu badan ba iska daa shaqo ahaan jaamacadda hadda ay aadeysa gabadhan ay kamid tahay waa lagu ugaarsadaa gabdhaha oo loo diidanya inay xataa waxbarashada ilaa heerkaas gaaraan shirkadaha caadiga ah waxnidna waa jirtaa oo hadda gabdhaha jaamacadaha dhameeyaan waxaa ka lacag badan dawladda marka gadaada ee qofta ay tahay lacagta la siinaayo oo qofkaas jaamigaa la siinaayo waa toban boqol oo doolar saddex kun ay bixisaa nation saddex kun ay bixisaa muxuu ahaay telecom qolooyin kaleeto sidoo kaleeto hormuud marka meelahaas shaqada laga helaayan inkastay hadda ay soo fiicnaata bake markahore waxay ahaan jireen gabdhaha gudaha kuwa fatisho keliya ama dhulka xaaqay ahaan jireen dooda badneed oo aan la doodnay aada iyo aad ay ugu horumartay in muxuu ahaa loogu waxeeyo waxaa kaloo rabaa falastiin inaan v o ana la socodsiiyey dadka waa la socodsiiyada umalaynaa gabdho badan oo miidiyada ah oo waktigii hore aan saas ahayn inay jiraan jaamacadahana kasoo baxaan tafaskirayaal hadda ah inkastoon media houseka gabdha ayna lahayn laakiin haddana hal raadi wada gabdhahoo dhan way wada jiraa kasmo marka waa la dadaalaya un marka insha allah dadaalkaas inta shaqada xaggeeda ahna waataan kuu sheega xoogaa cariiri yaraa jirto xataa lagu cariirinaayo waxyaalo oo aan bilaa micno iska ah laakiin waa loo gudbi doonaa xoogaa haddii la dadaalo waxaa kaloo jirto oo annaga aan ku dadaalno in xataa booliska iyo milatariga gabdho la qoraa khayr allaha siiyo anaga ninka aada noo caawan waxuu ahay calimadooda markuu booliiska joogo hal maalin hal maal wuxuu noo qoray boqol gabdhood oo booliiska waana gabdhaha dhashreeyo milatariga sidoo kaleeto waa filaynaa haddii sii ganacsida gaashaamiga diina inuu noo qori doono waana ku jiraan gabdho laakiin marka loo siiso besa deesha dhibay leedahay hadda arrimaha booliiska markaan kuu sheego gabadha markii la kursado ama la jirdido oy stationka tagtay oo dina qorayso marka nin joogo xeerta ma sheegi karto laakiin meesha lagama fadhido waxaa u suugaanayo inay wixii si fiican ay uga hadasho dhibkasa ugu dhacaya waa maadsan tahay waxaa suugaanaysa xataa inay loo doodo loo doodo ilaa maxkamad ay gaarsiiso ah halka meeshaan lagu caburinaayo maan kulligood laakiinse haddana wixii markii laqoro haddana odayaal inta heshiiyo ay ku talinayaan taliyaasha booliska joogo jooga stationada waa mahadsan tahay marka hadda la fiiriyo dumarka oo kale meelaha culeysyada ugu badan uu ka jiro dhinaca kalena wadamada deriska la ah sida etoobiya iyo kenya labaduba ay wax ka qabteen waxaa ka mid ah arrimaha qoyska oo kale oo haddii gabadha ilmo lagu furo oo kale ay heli karto xuquuqda ay lahayd in aabbuhu uu biilka ilmaha ama kaalmadii qoyska weli uu bixiyo oo nidaamyada hadda dalalka deriska ka jira lagu qasbo ragga inay weli kaalmada bixiyaan dowladda wax sharciyo ah oo ay arrimaha qoyska ka samaysay ma jirtaa maya ma jiraan sida aan filaayo waana malayn karaa waana xaqiiqin karaa dake urro waxaa jira u doodo haweenkaas marka arrimaha meesha waxay tahay gabadhaan marka carruurta lagu furo waaba iska tegeysaa maseedkeeda la aadeysa ama ilmihey ka tegeysaa laakiinse arrintan waa arrin diineen ah annaga markaan tafsiirka qorayba si sharciya ahaan uqaaday anaga waxaan kamid ahaa guddigii oo hore tafsiirka qoray i f c c waxaa ku jirta qodobkaas oo diiniyan ma ah qodob diini ah inay muxuu ninka haddii gabadha furo gurigeeda ay deganaanayso biil oo siinaayo ilmiheeda raashinkaasiina waxbarashada ka bixina ilaa ay nin kale ka guursato ama ay wax iyada markaasito laayiq oo ahayn oo fawaaxisha iga dhahaan ay samaysaa marka waa ku faraxsana labadan dowladoodoo aan nagu diinta ahayn inay bilaabaan annagana aan qaad waxaana jecelna hadeer maadaama saare cali samalkar ay tahay masiirka haweenka keliya ma aha marka hore masiirka haweenka keliya aan qabi jirna hadda xuquuqa aadamaha ku jiro in biil ahaan aan ugu gudbino baarlamaanka loo geeyo marka qodob tafsiili ah waay oo la ansaxsho markaas qolada muxuu ahayd maxkamadahana ay fuliyaan waa mahadsan tahay waxaa jira inay jiraan xadgudubyo badan oo dumarka loo geysto hadda markaan fiirino kuwa ugu badan ee hadda dumarka dhibaatada ku haya waa kuwe waa kufsiga yaan la moodin iyo buxiyo kufsiga wuxuu weliba ku dhacaa dad masaakiina oo xeryaha ku jiraan oo aan iska celi karin dadka oo ay gaarayso gabadha muxuu ahaayt hadday usoo baxdo inay muxuu u baaxato musqul banaanka usoo baxdo wiilashaan yalka ama kuwa iyaga iyada kamid aho la degan ama aan dhaho kuwa xataa ka koreeya iyada taa meelaha ilaanayaan iyo in ay wax ka gaaraan waxa ugu badan oo hadda u baahan in la xakameeyo waxay tahay xerooyinka qaxootiga ah in la dadka meesheeda la geeyo arrinta laga xoreeyo nimankaas kaleeto haystaan iyadan ay nolol fiican ku noolaadaan marka abuuska ugu soo galay oo hadda dhaco oo jirka xaggiisa ku dhacayo maskaxiyana xataa ku dhacayo qofka mustaqbal ahaana ku dhacayo oo kufsiga n waa mahadsan tahay n maxay marka dumarka hadda culayska ugu badan ee soo food saara markay noqoto ama horumarka ama noqoto caafimaadka dhinacee ugu baahi badan hadda dumarka culeysyada haysta hadda culeyska aniga hadda markaan ka hadlo qof maduleya culeyskana haysa hayta inaad miiska soo fadhiisado aan go-aanka wax ka gaaro oo waxa la sameynaayo ama ha noqdaa dhinac caafimaad ama dhinac waxbarasho ha noqoto sida hadda xukuumadda ay u dhisantaha kaleetood looga doodo meeshaas dadkana waxay xaq u leeyihiin wa society information in anaga aan la socono dadkeena banaanka ah si aan u buuxino marka arrimahaas hadday noqoto in garsoorkana gabdho ku jiraan baarlamaankana gabdho waa ku jiraan laakiin awoodooda sbikrada kaleeto ay noqdaan xukuumaddana hadda waa ku jiraan ay iyagana isticmaalaan quwadooda iyo karaankooda isticmaalaan inaan ka gudbi karno taasa aniga aan aan ku wajihi lahaa waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashaan siinaynaa su-aasha walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid iyo su-aasha aa weydiin lahayd guddoomiyaha hay-adda inxa sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa aya ka talinta dumarka halo ha xaliimo ha magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aashaada walaal walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa xalimo daahir faarax digo waxaa la joogaa magaalada muqdisho walaashay waxaan weydiinayaa ururka haweenka iyo lafdhabarka haweenka waxaa jira barakac badan oo hadda socda oo haweenka ku socda waxaa jira katrabiilo la gelinaya haweenka waxaan gabadha walaashay weydiinayaa wax tallaabo ay ka qaadayaan arrintaasi ma jirtaa ha waxaa jira barnaamijyo hadda beryahan socdaan oo ah waa ogtahay tabakaayooyin ay jidka ku yaalaan tabakaayooyinkaas waxaa loo loo loo loo baabi'inayo si marka horeba sharci kumay fadhinin ama guryaha la duminayo waa guryaha sharciyeysnayn oo muxuu ahaayetood iyagana la kicinayo marka gabdho keliya kuma sino dhalinyara kalea ka shaqaysato marka waxa oodarka iyo magaalada bidicdeeda iyo wixeeda baabi'inayaan waayo laakiinse anaga haweenka qarankana xiriirga leenahay dr warasha axmed abdalla gudoomina ka tahay marka marka loo dadaalayo qofka waxaa rabaa wax la bedeli karo in la helo hadda ayaa dhaweytood petrolstationada markii la sameynayo waxaa soo jeedinay cashigaas gudoomiyaha ganacsiga haweenka in gabdhaha sheerarka lagu daro inkastoo aynan helin dadnimo waaweyn waxoola lahaa qaadanayeen marka waxaa ka wadaa maadaama haddaan taa jilcino haddaan taa jilcino waxaa ka wadaa maadaama gabdho badan ay shidaal wadooyinka ku gadaan haddii raggii lacagta badan haysta ay kaalimaha shidaalka furmaan kaalintii dhaqaale iyo daqligii dumarka ayaa hoos u dhacaya saasaan u qaatay aada iyo aad aadaan uga xumaanay war ka doodnay caasha culoo kamid ah roodka ganacsiga oo bandhigtay waa suurtoobaysa marka gabdhaha shidaalkooda halkaas guud ka heleen hadda marka kaalin tuubso shidaalkaas kale oo kaalintaa ka degdeg badan kana nadhiifsan marka mees xataa khasaare kasoo gaara haweenka shidaalka gadaan waa mahadsantaha n waxaa jira in la sheego in dumar badan xadgudubyo loo geysto laakiin ay dumar kale mararka qaar xadgudubyadaasi ay geystaan oo aan ahayn xadgudubyada mid dumarka uga yimaada ragga tusaale waxaa kamid a dumarka guryaha ka shaqeeya ama goobaha kale ganacsiga ka shaqeeya marka adinka ma ma aragtaan in dhibaatooyinka qaar aanay rag kaliya ka imaanin mararka qaar kuwa dumarka kala dhibaateeya ay dumar kale yihiin
aad adiga dhinacaasa ka hadlaysa waa mid basida anay la tahay sababto iyadoo aan fiicnayn gabar miskiina saakeeda soo kala hado isleedaada waxuu hayso dhan dhaqday in hadhowdii lacagteeda loo diido way dhacdaa in inta lagu dad u kariyaan iyagoo xus ama simaadi waxaasay qabaan hadhowdii haddana wixii u qalmay aan la siinin ama xataa lahadlido waa jirtaa laakiinse arrinta kaleeto muxuu ahayta idan dhibaato lahaan ay tahay shaqadoonka markii leeyahay xataa ta aan kuu sheega cariga gelinaysa annaga marmar xataa waxaan duhnaa haweenka markay kordhaan bosishano fiican gaara inaanay sanin iyadana xataa lagu biiro sida baarlamaanka ama xukuumadda ama sabaa waana ku dambaabaya taas laakiin adana waxaad fahmaysaa marmarka qaar in xadgudubkaas oo ku imaanaya noon rag keliya iyaga wixi loo doorto qabiil ha soo doorto ama qabiil meesha ha ku tagaano inay hadhowda qabiilada markay shiraayan la shiraan halkii ay muxua u badnaan lahaayeen inay anaga xaggooda noo soo badnaan waxaa markaas meesha xoogaa diiqadiina waxaa ka dareemaysaa ah qofkaan buulka koray inuu rabin in laga daba tago oo rabo inuu qofkaas meesha ku cesho ah hadda anaga waxaan maanleyt v o eda waan ka hadlaya waxaan xasan laakiin waa ku faraxsanahay gabdho badan oo kusoo diray xukuumadiisa qofka xataa markaa marka saasoo kale la hadlo waxaa roo dhegeyda laakiin waxaa la moodaa gabdhaha markaasayto inaan iyaga aynan noo sameyneynin proposal ah inaan loo dhawaado ama gabdhaha jaacadka soo baxa wahdo marka xadgudubyada rag keliya marka imaanayaan xooga cariiri oo oo politica lahaa jira cariiri oo waxaa jira shaqada xaggeeda cariiri oo waxaa jira domestic violencekan oo kaleeto hadda hooyooyin ku dhacayaan masaakiinta dadka dhaqaayaan waxaa jirta gabdhahan xataa masaakiinta ahoo dawladda hoos u shaqeeyaan lacag la-aanay ku shaqeeyaan waxay dhulkay xaaqaan markaasi hadhowda dhibka ay ku haystaa mushaar ma qaata anaga hal mar oo aan barnaamijka fidnay raashinaan siinayna raashinkaasay qaadanayeen marka hadda qofta iyadoo iska shaqala inay haddana waxaa jira xataa gabdho badan oo orientationka orientationkan inay degmooyinka shaqeeyaan oo si walba iska kalahayn meesha kategaan degmada xaaqaayaan wax mushaahar ay ku qaataan male waxaa laga yaabaa degmadaas in hadda gobolka banaadir oo kaleeto inta ku-xigeenka oo dhan waa rag marka ma suurtoodeyso caqliga ma aha hal gabaroo degmadaha qabna waa laga qaaday degmooyinka la wada rag waaye marka qofkii u turi lahayd xataa ma jirto waa mahadsan tahay marka laga soo taga dhibaatooyinkaysta dhinaca ganacsiga markay noqoto dumarka tobankii sano ugu dambeysay xaggee ayay ku gaareen ganacsiyada ugu badan ee dumarku ay leeyihiinse waa maxay wallahi horta ganacsiyada badan ay leeyihin waxaa waye carwooyinka carwooyinka hadda maka mukarada ka furan oo dhan badi haweenaa iskale laakiin adro waxaa dhacdo hadda marka dibeeda kaleeto alaabta laga keenayo maraakiibteeda soo rarayo ama shidaal ha noqdo ama bagaashka waxa lee ha noqdo magacooda kuma soo baxo qof nin rag ahaa lacagta loo wada dhiibaa isagaa wixii soo iibiyo soo cashuuro hadhowda keeno markaas iyaka u qaataan lacag ahaan markii loo kaco dhinaca kaleetood oo ah ganacsiga hoose oo suuqa ah oo ama qudaarta ama waxaasi ah galeyda waxaasi waa ku fiican yihiin waa ku gaareen heer waxaa aada usii fiican weliba arrimaha caanaha caanaha badi gabdhaha gadaan miyidana waa ka keenaan suuqana waa ugu iibiyaan oo waxaa dhacda xataa deliveryga la sameynaayo oo aad maalin dhaweeteed aada iyo aada uga hel waxay ahayd in baabuurka iska oon qof saarnayn oo darawalka iyo kulisbeyda ay wadaan dhinacaas markii la aada ay imaana iyagoo dhigashi haamihii wadaan hadhow qof walba teeda u diidayaan hadhowda adana markii caanaha ay ka rugmadaan gabdhahaas caanahaas loola soo dhi hoolaha soo caanaha kasoo laseeda soo dhiideen waxay u baahan yihiin af soomaali oo kaleeto qolahada kusoo qorayaan sidaan bay ugu jawaabaan sidaa loo celinaa baabuurkaasaa shaqeynaya marka dhaqaalahaas hoose o dhan aada ay haweenka uga soo saaraan soo tireen ciyaalkooda ganacsidan waaweyn laakiin ma muuqano waxaan loo muuqan waxay tahay waxaa jirta hadda gabdho waaweyn oo shirkadaha bitrool ku jiraan laakiin magacooda ma muuqdo dadka ay wax ka qaadanayso aa magacooda muuqdaa oo banaanka keenayaan iyada waxay noqonaya qofka inta wixii ku iibsakadi fuusta iyo hay-adaha ka qaadato iibinayso marka ma muuqanayaan magac ahaan uma muuqdaan waxaa kaleeto aada iyo aad aan uga xunnaha on boqol jeerna soo sheegnay tenderka dawladda ay bixiso oo hay-adaha joo waxaan ka wada internationalka u n ka iyo ama iyuda iyo tenderada ay bixinayaan oo ama dhismooyinka marka gabdha injineeraha jiraan hadda gabdha waxaa jira ganacsato ah inay muxuu ahaaye ayna ka qeyb gelin markii lagu rilaaya guryaha dawladda haa gabdhaha dhinacaas waa ku fiican yihiin ilaa bangkok ilaa china ilaa meelaha dadkeena alaab waa laga iibsadaa waa jubbaland guriga ilaa daahooda waa qurxiyaan hadhowda lacagta waa la siyaa marmarka qaasna dawladda ka qaadata inta dhacdo ay lacagteeda halkaas ku dhamaane marka qofka waxay noqonaysaa inay wixii ay u suurageli waayaan inay barnaamijkaasa sameysaa laakiin dhinacaas hadda ma xumo waa iska fiicnaan doona waa laiska hormari doona haddii aan la yidhaahdo marka ma la dhihi karaa xataa ganacsiyada dumarka ay hadda hayaan waa kuwo aan looga maarmeynin dumar ahaantooda ee ma ahan kuwo ay ragga kula tartami karaan ha waa problem sidaa u jira in looga maarmeyn kaalintooda bake waxaa rabaa markasta inuu dhamaystirmo oo lacagtooda ku dhamaystirmo ama barnaamijkaas wada ay ku dhamaystiraan marka hadda ruugta ganacsiga anaga ayaa dawladood markii hore shan keliya ahayn hadda waa noogu jiraan ilaa shan dumar meelahaasaa ku jiraan laakin waxa waaye waa muuqa un keliya haddaan qaldanahay tan anigaa ku arkeysanaayo iskarin dabeene iyo dadka la shaqeeyaan iyo maalacaasha urta ka jirta iyo muuq ahaanay gabdhihi muuqdaan maahana tendaraasakali waa ka maarmuwaa kaca oo oo loogu daraayo maahana ma aha wax oo iyaga tartan inta ku gaaraan ama ay gooni u bixi karaan xataa ma aha ugu dambeyntii halkee ayaa isleedihiin tobanka sano ee soo socda dumarka soomaaliyeed dhinac walba bulshada waa ka gaari karaan oo horumar ah
aniga horta hore maadaama arrimaha siyaasada aan jeclahay iyo horumarka labada arrimo aan ku gaari karna waxay tahay dhinaca oo washaqeynta civil society bulshada ahaan bulshada rayidka ahaan ah iyo dhinaca siyaasada inaan tobanka sano soo socoto aan ku guuleysan doono marka sifaalo fiicanay noo leedahay inaan culeyska haddana sii saarno hadda inkastoo arrimaha doorashooyinka haddii lix iyo tobanka la gaaro qiyaastooda ay sheegi karto laakiin abdulcaam muuqal inaan wax sheegi karno iyo dhinacaan ah oo bulshada sayidka ah waa codkeena aan marmar ku biirin karno dowladda ama aan wax ku diidi karno ah inaan tobankaa sano aan wax ku gaari karno ilata
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd guddoomiyaha dallada isku tagga ururada bulshada ee inha oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ay ka talinta dumarka zahre cumar maalin tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
waa tahay halkaasaynu ku dhaafno barnaamijka wicitaanka iyo falastiin axmed iimaan